faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan haddii allah awoodala laga helo waxaa ugu dooroon faahfaahina ka soo baxaya dagaal culus oo al-shabaab iyo kooxda macamuusleyda ku dhex maray garoonka diyaaradaha buula barde ee gobolka hiiraan asir culus oo laga helay dowladda qatar oo al-shabaab u wakiilatay ka saaritaanka imaaraadka ee dekedda magaalada boosaaso wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo ka hadashay sababata ay dib ugu dhacday doorashada galmudug maamulka degmada beledweyn oo amara dul dhigaya dada mootooyin iyo gawaari ku dhex dhaca gudaha degmadaasi beesha caalamka oo war ka soo saartay xaaladda galmudug kadib safarro ay shalay ku tageen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug somalilan oo ictiraaf raadinteeda u maraysa qaab ka duwan hababkii hore iyo xildhibaanno ka tirsan somalilan oo sheegeen magacay iska beddeli doonaan laamaha ammaanka muqdisho oo shaaciyeen gudaha muqdisho ay ku jirto haweenay doonaysa inay qaraxyo ka fuliso qaybo ka mid ah xarumaha dowladda dowladda afghanistan oo markii ugu horraysay qalab caafimaad u soo iibgeysay soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad warka duhur ku dhegaysan doontaa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddexi labaatanka bisha toddobaad labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen waarkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorkaroon imikana waarkii oo dhan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo al-shabaab iyo kooxda macamuusleyda ee ka dagaalanta gobolka hiiraan ku dhex maray garoonka diyaaradaha ee degmada buula berde dagaal u dhexeeya kooxda macamuusleyda iyo al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada buula berde kadib markii al-shabaab halkaasi ay weerar ku soo qaadeen maxamed cali istakiina gudoomiyaha macamuusleyda oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab hoobiyaal ay ku soo garaaceen garoonka buula berde oo gacanta ay ku hayaan macamuusleyda islamarkaasina ay iska caabiyeen waxa uu tilmaamay in ay dileen al-shabaab saddex ka tirsan kooxda macamusleyda kadib iska caabintoodana waxa uu xusay in ay ka dileen dhanka al-shabaab laba ruux sidoo kalena ay laba kale gacanta uga soo dhigeen sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegeen raggan gacanta ay ku soo dhigeen ay ku baadigoobayaan xubna uu sheegay in laga shakisan yahay oo ku sugan deegaanada ay gacanta ku hayaan macamuusleyda inta ka horeysana waxa uu sheegay inay danahooda ku fushan doonaan oo gacanta ay ku hayn doonaan walaal horta garoonka horta calshaan meel afkiisa hore waa ma garata marka waa duqeeyeen marka hada laba wiilal dhalinyarana waa oo waad ku dileen ma garatay macawisleeda ka tirsan waa gartee marka howlgal hadii la qaado dee hadii howlgal la qaadana had laba saac iyo ilaa saaka laba saac inta udhexaysan inta udhexaysana waa soo qabana ma garatay dadkii laba kamidna waa lasoo dilay laba kamidna waa lasoo qabtay maya mama hobiyaalay ku garaaceen ma garatay waa gartee khasaare dhimasho intee jirta labada dhinac maya waaba dhaafeen hobiyaashii meeshii ee bartilmaameedka ahay waaba dhaafeen waalashaan meel wuxuu ku dhacaba hurda ma garatay marka meelihii oo bartilmaameedka u- ayaga ay rabeen ma ahane waaba dhaafeen oo meelo kale ku dhaca maya wax kasaaro hadee laada ee dadka re- xoolo dhaqatada ah oo reer baadiyaha oo meelahaas u- ee degan ee u- iyo wax gaaro ilaahay abuurto soo gaara xataa ayaga ma leh annaga iskaba dhahay Mm, kadib maxaa xigay
walaal howlgal baa xigay ee, dad la dilay aa jiray oo oo wiilal dhalinyaro oo macawisleyda kamid ahoo qaata mootooyin watay marka kolley ee, la- howlgal baan qaadnay xali xali laba saacaan qaadnay howlgalkii meydkii waa soo qaadnay marka wiilashii la dilay marka dabadeedna raggii hoobiyaasha soo weerarane laba kamidna gacanta aan kusoo dhignay laba kamidna waa dilnay marka howlgalka sidaas uu ku socday laadana de kale deegaanadii laga oo weerarka loogu soo qaadanay laada anaga gacanta ku hayna ma garat anagaa wadan anagaa qaadan anaga waxa waaye eh, bluebird waxa waaye dowladda federaalka waaye ma garat hadda ayagana jahay jahay jahay dagaalka ay ku qaadeen oo ay aadeen dowladda federaalka iyo ciidamada ciidamada jabuuti wiil walaal ee annagana macawisleena meel go- qaybaan ay- meel aan wajahnay marka hadda annagaa gacanta kusoo dhigno marka annaga waxaan u- waxaan u ruqaansanay deegaanadii annaga aan ka tilnayn ayaan u wadana ma garata annaga dan baan kaleyna dan baan kaleyna ujeedadaena markaan ka gaarnaan markaan soo wareegi doono ma garata dantiinu ma waxaan ka ahayn maadaama weerar ay kusoo qaadeen dagaallaan kala dhexeeya inaad dishaanba
maya waxa waaye howlgal baan howlgal baan muraad baan ka leenahay muraadkayna markaan gaarno dabadeed ayaan ii sheegaan hadday dowladda federaalka noqoto iyo hadday ay ay arrimo kale ay noqoto istay noqdaan warbaahintaan la wadaagi doonaa laakiin waad ammaan gelinaysaan soo maahan maadaama gacantiin ay ku jiraan oo aad soo qabateen hadda eh, dad badan dad badan ku baadigoobayna ma garata marka eh, dad badan oo deegaanadayna joogaan oo ayaga la shaqeeya ayaa jiro marka howlgal ba- aan- aan, eh, howlgal badan oo isdhexgeersooda ayaa jiro marka wada shaqayn badan baa jirto marka eh, information badan baan ku raadinayna kolley markaa dantaynan ka gaaranay kolley si arrinta noqon doontaa ilaah waa ka warhaya ma garata sir culus ayaa laga helay dowladda qatar al-shabaab ayayna u wakiilatay sidii looga saari lahaa dowladda imaaraadka dekedda magaalada boosaaso intaasi kadibna waxay doonaysaa inay gacanta ku dhigto wargeyska the new york times ee kasoo baxa dalka maraykanka ayaa baahiyey codab maqal ah oo uu ku sheegay in laga helay danjiraha qatar ee soomaaliya oo ganacsade u dhashay qatar kala hadlaya sidii imaaraadka looga saari lahaa dekedda magaalada boosaaso ee gobolka bari cajalaadaha maqalka ah ee la baahiyey ayaa lagu sheegay in safiirka uu ganacsade al muhandi kala hadlay in al-shabaab wakiil ay uga tahay dowladda qatar sidii imaaraadka looga saari lahaa magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland kadib marka al-shabaab ay arrintaasi fuliyaan ayaa lagu sheegay in dowladda qatar markaasi kadib ay la wareegi doonto maamulka dekadda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari afayeen u hadlay dowladda qatar ayaa beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey waxa uuna sheegay inaysan jirin sababa dowladda qatar danaheeda ugu marto dal kale una farageliso arrimaha dal kale waxyaabaha kale ee laga ogaaday canjalada waxaa qayb ka ah in wadahadalka taleefanka ku dhex maray safiirka iyo ganacsadaha ay ka mid ahayd marka uu imaaraadka ka baxo boosaaso in heshiiska maamulka dekadda boosaaso ay la wareegi doonto dowladda qatar danjiraha qatar ee soomaaliya oo isaguna eedeynta ka hadlay ayaa sheegay in ganacsadaha uusan ula xiriirin isaga oo safiir ah hase yeeshee ay dhex martay sheeko gaar ah maadaama uu yahay muwaadin dalkiisa u dhashay warbixinta new york times uu daabacay ayaa lagu sheegay in dal- in dalalka khaliijka ay lacag hub iyo argagixisanimo ku baahinayaan gudaha soomaaliya iyaga oo ku dhex marayo dagaal dana gaar ah ay ka leeyihiin waxaa kale oo warbixinta lagu xusay in dowladaha imaaraadka iyo qatar ee ku dagaalamaya gudaha soomaaliya ay laaluusha siiyaan saraakiisha soomaalida ah ee halkaasi ku sugan sida uu soo xiganayo wargeyska the new york times ee xogtani baahiyey si kastaba xogtani ayaa waxay tahay mid siro badan fashilaysa waxaana xogtani ka muuqataa in dowladda qatar ay danaheeda ka fushanayso soomaaliya ayna doonayso sidii imaaraadka oo dagaal uu kala dhexeeyo ugala wareegi lahayd dekeda magaalada boosaaso taasina waxay u soo maraysaa sida xogta wargeysku uu daabacayo ay sheegayso iyo siraha laga helay canjaladan al-shabaab oo iyaku ka dagaalama qaybo ka mida gobolka bari wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay sababta ay dib u dhac ugu yimid doorashada galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye karafaan ayaa markii ugu horreysay shaaciyey sababta ka dambeysa dib u dhaca ku yimid doorashada galmudug sabriye oo wareysi siinayay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa waxa uu sheegay waxa keenay dib u dhaca doorashada galmudug isagoona xusay in xukuumadda soomaaliya muddo bil ah ay ka shaqaynaysay isku keenidda beelaha galmudug iyo dhammaystirka khilaafka ka dhex jira madaxda maamulka taasina ay sabab u ahayd dib u dhaca ku yimid doorashada galmudug waxa uu tilmaamay in haatan qabanqaabada doorashada ay marayso meel wanaagsan islamarkaasina dhowaan ay qabsoomi doonto doorasho xalaal ah sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey safarka uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre ku joogo magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ahna caasimada galmudug wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dadaal badan uu sameeyey ra-iisul wasaaraha islamarkaasina uu isku keenay dhaqanka iyo culimada isagoo sidoo kalena tegaya degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan galmudug waxa uuna yidhi ra-iisul wasaaraha muddo ayuu joogaa dadaallo badan waa uu sameeyey waxa uu arkay dhaqankii dadkii iyo culimmadii meel walba waa uu tegay degmo iyo tuulo waxa uu ku guulaystay in deegaanka iyo maamulka la isku soo dhoweeyo horeyna loo socdo ayuu yidhi wasiir karafaan doorashada galmudug ayaa la filayey in la qabto afarta bisha julaay balse ma aysan suurtagelinin iyadoona weli caqabado ka taagan yihiin arrimaha doorashada iyadoo shir dib u heshiisiin loo ballansan yahay inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb ayse qaadaceen qaar ka mid a beelaha ku midaysan galmudug oo iyaku si cad uga soo horjeestay shirkaasi sheegayna marnaba inaysan ka qaybgeli doonin dowladda federaalk soomaaliya dhankeeda guule ayay ka sheegatay dadaalada ay ka wada galmudug waxayna ku adkaysanaysaa in dhowaan doorasho xalaal ay ka dhici doonta galmudug hase ahaatee arrintan ayaa ahayn mid muuqata marka dhinacyo badan laga eego maamulka degmada beledweyne ayaa amara duldhigay dad mootooyin iyo gawaari ku dhaca gudaha degmadaasi bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkaan noo soo diray gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim foodcade ayaa digriin u jeediyey gaadidleyda magaalada beledweyne asigoo ciidamada amniga amray inay gacanta kusoo dhigaan dad uu sheegay in dhibaatooyin ay ka geystaan gudaha magaalada beledweyne wareegta ka soo baxday degmada beledweyne waxaa maanta lagu amrayaa dadka oan ogeysiinaynaa laamaha amnigu hadday boliis tahay iyo hadday nabad sugu tahay waxaan amraynaa in bajaad cidii ku dhex dhacdo magaalada beledweyne dhexdeeda inay shan boqoloo doolar la ganaaxayo lix biloodna xabsi loo diray ninkii ku dhex dhaca baabuur weyn ku dhaco baabuurkaas isagana waxaa waaye waa kun doolar iyo lix bilood xerg waayo ciddii baabuur soo saarta nin oo mataqaanaa oo askari ah ama muqalaskan ha noqdo oo qori wato oo tiraahdo waxaa lay dhaafsiinayaa isbaaradan in mootiraa nin qori wata baabuurkiisa saaran baabuurkaas waxaa lagu ganaaxayaa lix boq waxaa lagu ganaaxayaa kun doolar iyo lix bilood asuguna meel laga dhigaya baabuurka waxaan u sheegayaa ummadda reer beledweyne waxaa nagu soo batay dhibaatooyin aan horu aqoonin in xaafadihii lagu kala qarsanayo bajaajadii oo dhibaato la samaynayo oo jidgooyin badan la samaynayo waxaas marka wax loo dulqaadan kara maaha oo dulqaadan weyne waxaa la samaynayaa dadka waxay jid kasta inaan mataqaanaa la gooyo oo bajaada layga dhacay oo mid kaloo bajaad dhaca oo mid baabuura layga dhacay uu leeyahay baabuurta nuuc ay kala noocyadeeda kala duwan wax dhib ahoo ka jira ma laha dadkii xasaaradda iyo beenka la kicinaya waxba kama jiraan hadalkan gudoomiyaha degmada beledweyne ayaa yimid kadib markii askari ka tirsanaa booliska magaalada beledweyne uu dilay askari kale oo ka tirsan milatariga soomaaliya mahadsanid bashiir beesha caalamka ayaa war ka soo saartay xaaladda galmudug kadib safarro ay shalay ku tageen magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug xubnaha beesha caalamka ee shalay booqashada ku tegay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxa ay war ka soo saareen xaaladda galmudug gaar ahaanna shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada ugu horeyn beesha caalamka ayaa bogaadisay dadaalada miradhalka ah ee uu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ka wado halkaasi sidoo kale waxa ay sheegeen inay rajo wanaagsan ka qabaan inay dhowaan uu qabasoomo shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug qoraalka ayay sidoo kale ku sheegeen in ay filayaan in doorashada dowlad goboleedka galmudug ay ku dhacdo qaab xor iyo xalaala taasi waxay horseedaysaa in la helo dowlad leh maamul midaysan oo ka shaqeeya rabitaanka shacabka ayaa lagu yidhi war ka soo baxay beesha caalamka safiirada fadhigoodu yahay magaalada muqdisho iyo wakiilada qaramada midoobay midowda afrika iyo igaad ayaa ugu dambeyntii ka mahad celiyey sidii diiraneed ee loogu soo dhoweeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya dhowaan ayaa la filayaa in doorasho ay ka dhacdo galmudug walow hadda xaaladda ay tahay mid cakiran isla markaasina la isku diidan yahay shirka dib u heshiisiinta ee dowladda federaalk soomaaliya ay u madalisay in la iskugu yimaado magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug qaar ka mid a beelaha ayaana ka cagajiidaya waxaa ka garab socda shir kale oo ka socda magaalada hoobyo ee gobolka mudug kaasi oo ay leeyihiin qaar ka mid a beelaha ku midaysan galmudug waxaa laga cabsi qabaa in qodobada kasoo bixi doona shirkaasi ay ka hor imaanayaan shir kadib heshiisiinta iyo doorashada ay dhigtay magaalada dhuusamareeb dowladda federaalk soomaaliya dhankeeda dowladda ayaa u dadaalaysa sidii shirkaasi inta uusan soo idlaanin loo firi lahaa shirka dib heshiisiinta kadibna loogu xejin lahaa doorasho ka dhacda galmudug waxayna dowladda sheegaysaa marar badan inay isku soo dhoweysay dhinacyada walow qaar badan oo ka mid a beelaha ku midaysan galmudug ay tabashooyin weli qabaan laamaha ammaanka ee magaalada muqdisho ayaa shaaciyey in gudaha muqdisho ay ku jirto haweenay doonaysaa inay qaraxyo ka fuliso qaybo ka mid a goobaha ugu muhiimsan ee ay ku yaalaan xarumaha dowladda soomaaliya gacanada ay ku xiriiraan ciidamada booliiska soomaaliya isgaarsiinta booliiska ayaa xalay laga shaaciyey in magaalada muqdisho ay ku jirto haweenay darawalka ah gaari laga soo buuxiya waxyaabaha qarxo oo damacsan in ay weeraro ka fuliso magaalada muqdisho saraakiisha ayaa sheegay in gaariga nuuca raaxada ah ay wadato qofka kan dumarka islamarkaasina ay doonayso in ay weerarka la beegsato difaacyada madaxtooyada soomaaliya amaba xarunta dowladda hoose ee gobolka banaadir waxaa inta badan la fasaxay shaqaalaha aan baahida joogtada ah loo qabanin ee ka tirsan xarumaha dowladda hoose xarunta dowladda hoose iyadoo sidoo kalena aad loo adkeeyey ammaanka xarumaha dowladda gaar ahaan xarunta maamulka gobolka banaadir ma jirto cid si rasmi ah u xaqiijin karta arrintani balse waxaa jirta aqraaxyo sidani oo kale ayaa booliska soomaaliya uga digeen balse markii dambe ka dhacay goobihii laga digay inay ka dhici doonaan digniintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo shalay qarax xoog leh uu ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhintay ku dhowaad labaatan qof halka afartan kalena ay ku dhaawacmeen guud ahaan waxaa intaasi ku dhan warkii duhur aad kala socoteen raadiyo cadaado ciidal iyo cidduu sagay waxay ka daalcan karaan baraha internetka ku leenahay tan iyo kulanti dambe ammaan alla